barnaamijka dhallinyarada maanta
mubaaraga dhegeystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitterban iyo efemyada geeska africa
waa duhur isniin ah bisha sebtembar waa labiyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyaano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamij gaar ah oo nugu talagalay ciidda waxaana marti ku ah fanaaniin ay ka mid tahay ubax fahmo
runta
sidoo kalena dhegaystayaal waxaa marti inoogu ah nasteexa indho tacaahilkan toosin jiray babababam taabahan lahda aan ka jiray tiniya cirib aan ku siday tan iyo waaga adogahid sabtaarabay gaari waa wuxuun bugu tabanayaaye
axmed zaki oo isna awstriya ku sugan ayaa waxa uu leeyahay halkan laabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire halkan laabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire abaalan taray tuurtaatee matuwaan laga maarmin baa tahay matuwaan laga maarmin baa tahay goordhow ayaad ka bogan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii dunida ciidanka booliska ee ku sugan magaalada van ee ku taalla dhinaca koonfur bari ee dalka turkiga ayaa sheegay in qarax halkaas ka dhacay ay ku dhaawacmeen ugu yaraan toddobiyo labaatan qof qaraxan ayaa ka dhacay goob ay ku yaaleen xafiisyo uu leeyahay xisbiga dalkaas xukuma ee e k b iyo weliba barasaabka gobolkaas ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas maraykanka iyo waddamada isbahaysiga lale ayaa waxay unaqabateen cusub ay ku soo rogeen dalka kuuriyada waqooyi kadib markii uu tijaabiyey hubka nuclearka markii shanaad warar kale ayaa waxay sheegayaan in kuuriyada waqooyi ay haatan qorshaysanayso tallaabo kaleeto oo dhinaca hubka nuclearka
ciid wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatana sidaan idin ballaqaadna kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu ugu talagalnay ciidda waxaa soo diyaariyey caashe ibraahim aadan iyo ismaaciil xuseen farjar
ciid wanaagsan dhammaantiinba meel kastood naga maqlaysaan waa barnaamij gaar oo aan ugu talagalnay in v o edu ay idinkula damaashaado munaasabadan ciidda carafo caashi weliba waxaynu kala aadi doonaa maanta norway awstri iyo weliba magaalada hargeysa iyo meelo kale ayaynu saa u damaashaadi doonaa iyo weliba heeso kala duwanoo xola oo dhegaystayaasha haaligeliya inkastoo dood badan ay ku dhi jirto maanta
masaakiintu dhalato macsiyo agoomuhu masaakiintu dhalato macsiyo agoomuhu ay wada macsuumiin hiddigood macsuumiin yaa shacabii
heesaha la soo qabtay ayaa isu jawaabaya marka dad badan waxaa laga yaabaa heeso badanoo meelo kala duwan ay ku maqli jireen maanta dadka wada qaadaya inay meesha u wada joogaan iyaga iyo toosa marka waa damaashaadka ciidda ay intaba ka mid yihiin mar kale ciid wanaagsan ugu horrayntii ismaaciil oo aan u baaqo ubax daahir ismaaciil oo dadku ay u yaqaanaan ubax fahma waxay joogtaa magaalada hargeysa ubax ku soo dhowow barnaamijkan gaarka ah ee v o eda ugu tala gashay in ay kula damaashaado dhegaystayaasheeda aada iyo aad baad umahadsantihiin waan ku dhowahay waa maalin ciideed waa maalin ay soo guteen intii ilaahay gaadhsiiyey waajibkoodii xajka annagana ilaahay hana gaadhsiiye aada iyo aad baan idin salaamaya waana ku dhowahay barnaamijka maasha allah haddaan kaa dhex galo caashay dee ubax sidoo kale koox dhallinyaro ah oo fanaanina oo soo kacay oo muddo mid aanu ka dhicin ayay guddoomiyuutoo aasaas marka een, kooxda nice stars waxaan filaya iyaga qudhoodana xilligan dee meelo kala duwanba iyaga qudhoodu een, xilliga ciidda dee dabaaldegi iyo xafladay qabanayaan waa dhalinyaro eh, aan tababaray marka waa jiilba jiilo jiilba jiil buu bedelaayo markaan aan tababaro ee t v-gii laga daawado ee dadkii bartaan waxay u banaynayaan fursadda qolada kale marka deetana kuwan kalan haddana barayaa dadkii saasay u socdaan waa jiil jiil waa night stars waa qaad iskuul oo kale waan gartay een, ubaxay dhinaca heesa haddaynu u nimaadno een, waxaa jira dee heeso badan baa laga marka bal caashaan horta dooqa koowaad u daynaya aniga waa dib baan u dhiganaya teeda labaadee ismaaciil wuxuu isleeyahay malaha een, mid ay caasha soo qabata maahana mid a- taas aad ku karbaashta soo qaba laakiin heesta ismaaciil mid aad karbaashii kartid maaha haye haye haba ku fekerin Een, heesta heesta loof maran ubax fahmo loof maran muxuu loof maran sidaa heestaasi aad iiga dhegan tahay oo aadna ii gashay heesahaga horta een, loof maran waa mid dumarka loogu hiilinayo saa u jeceshahay na waa saasaan filay haye Eh, waa hiilka dumarka haye inamadii yaryara iyagoo aan laba caanteyn bay isugu dhicin bu jacayl bay haye ku odhanaya haye war horta lacag maleeda jacaylbaha kugu dhaceen markaa loof maran dee muxuu loof maran hayaa weeyaan ninkii ladan baa dunida xaggiisa oo leexday muxuu loof maran hayaa dee maxaaba idin sheegi haddaan shilin ba haynin
dee horta anigu ubaxay Macna saas hadal ka hadlaysa.
hadalka ambiil baan ka qaadan doonaa na jawaabteedaan raadsan doonaaye bal horta hees haddaad luuqdeeda nayarna maqashaysid
waxbuu meel ku ogyahay markaasoo kale Ah.
qiyaastayda laydiyo xilligan la socon laydiyo xilligan la socon laydiyo xilligan la socon labaatan jirka sagsana laba jirka waa la mideeyey hortii laabtan la kacay la hashaday ka waayayo candhuufkii dib baanu liqay libantaa lagu dubkaa lacagta waa lama huraan runta Ninkii lagan baa dunida xagiis loo leexday muxuu loo maran hayaa
Lacagta waa lagu turkaa, lacagta
ismaaciil haddaan shilin dhahayni ismaaciilinu ku dhaca ragaba maa dee jawaabteed isma horta isma qabanayso isma qabanayso waa waa waa waa horta waa intaadan qabanayso.
gabar iyo jacayl intaadan badahaas intaadan gelin horta badaha ka horeeya ka soo bax soo sidaas maaha haa waa say tahay horta sha- shaqayso oo bal ha lagu arka adigoo xataa dhun dee haba yaraatee laakiin waxbana ma hayo guriga hooyada waan kasoo baxay loofna jacaylna way hayaayo halkaasaan maanta wadwabaya isma qabtaan isma qabtaan waad la heshay Waa- waa hablaha loogu hiilinaya haa yaa s- yaa sameeyey heestani wuu la helo qofkii sameeyey hees aa heesta waxaa sameeyey abwaan macalaxanka waxaa wadale abwaan cabdi xasan ducaale hilaac dheeraa la yidhaahdaa marka waa abwaan aada iigu qaaliyoon aada u salaamayo waan gartay ubax fahm horta dabcan anugu heesta waan ka daba tegi doonaa Een, waxaan waxaan maqlay cumar shabeel laftigiisa heestaa ka jawaab marka anugu heesta cumar shabeel baan raadsan doonaa oo jawaabta waa inaad ka daba tagaan ninkii ladan baa xaggiisa loo leexday muxuu loof maranahaya ismaaciilo ereyadaasi ma waxaad daba dhigtaa raadinaysaa maanigu waxaas waa cilaaqtan inaa lilah inaa lilah jawaabteedii oo weliba ku sar go-an baan hayaa haye oo la- Ya.
oo la leeyahay jacayl maran waxbuu sidaa dee anigu haddaanan jeeg ku sidan maxa- maana halkan iman lahaa adigiyo adigiyo wax fahma ii heshiiye waad iska rarfanaysaa ismaaciilo Ba- ba- bal anigiyo cumar anigiyo cumar shabeel lah waxaan maqli jiray fallaare gilgilasho kaagama harto bal waay horta annagiyo cumar shabeel lah Ah.
la dhegeyso way
luleeyahay walayaab adduun luleeyahay walayaab adduun luleeyahay walayaab adduun midba liitoil daran midba ladaanu luqabin midba liitoil daran midba ladaanu luqabin canaha ruuxii lushee labintoodanan macaa nabtiisa waxbaa ku jira canaha ruuxii lushee labintoodanan macaa nabtiisa waxbaa ku jira lacagtu waa maalma qudha wixii aad la daabatee lacagtu waa maalma qudha wixii aad la daabatee gabdhaha laydhii baxdiyo lexada binta lusho nahoyaan lagu lugo gabdhaha laydhii baxdiyo lexada binta lusho nahoyaan lagu lugoy
waxaan filayaa ubaxay adiga iyo caashaba in jawaab wanaagsan oo cumar shabeel halka ka bixiya weliba isoo furtay wuxuu jiri malaha dhiigga akac wuxuu jiri wiilka yar malaha labada gabdhood way isugu tageen iyo luu raadi dee ma hadal baa halka ka bannaan caashay Een, waxaan u malaynaya cumar shabel inuu kuu hiiliyey oo een, dee horta marna een, ereygaasi dee kolley kuwa odhan maayo maxaa jeeg kol hadduu een, aanu aanu ku hiilinaynin oo uu leeyahay un maca xaqiiqdii buu isagu sheegaya xaqiiqdiisu way macnaa dood laakiin loof maran Mm, rag ragga ragga ragga sideedaba jacayl maran bay sidaa u sitaanay gabadh wadoo lagu soo tabcay ba ay leeyihiin jacayl bay hay ay ku khiyaamayaan marka la ogolaan maayo waa inaad shaqaysataa Markaasay- kaalin qaataa kadib jacayl ku helaata markaasay weliba ku leeyihiin ubaxan kuu raaciye lacagta way iska imaan doontaa waa la heli doonaa haddaan haddaba la raadin oon la tacbin goormaa la raadinaya jacaylka baaba lagu mashquulaya mar haddii jacaylkii la galay afaarihiisii haye haye caasha haye dee maanta cid cid u Marba intay jiib- dar- intay sarcaad kuu dhigayaan caashi caashi dee maanta cid u jiibisay hesho maanta dee waaba waaba dhinacii kale caashay waxaan ku yidhi
gooska Meesha- dam- gooska dambe ka qoslaya ismaaciil meesha meesha haddaan jacayl oolin lacagi oolimayso jacaylka ka horeeya jacaylka jacaylka waa la- waxaad doonaysaa jacayl la iibsaday caasha ismaaciil waay horaa laga maahmaahay waxaa la yidhi Ee.
haddii fakriga uu albaabka ka soo galo jacaylka daaqaduu ka boodaa marka jacayl baa haya waa sida la Aan la sheegayo boodin.
marka maalmo marka maalmo jacaylkii Adduun- xiisi adduun- xiisihii marka uu dhacu dhammaado lacagna aan lahayn waa la kala yaacaya ismaaciilo caashay warkaagaa dib baa loogu noqon haddaynu ubax daahir ismaaciil iyo weliba cumar shabeel intaas aynu kaga nimaadno aynu dhinaca iyo qaaradda yurub u kacno yaad inoo soo qabanay dhinacaas iyo qaaradda yurub ismaaciilow haddaan aadno barwaaqa sooranka dadku aadanaha o dhan baa iska jecel dalka norway ka war norway yaad inooga soo qabanay waxaan ka soo qabanaya fanaanad halkaa joogta oo dhegaystayaal badan oo barnaamijkan maanta ismaaciilow een ciiddaa dhegaysanaya dee doodunbaad ina gelisay haye haye haye waataan dhegaystayaasha hore usii qadinnay nasteexa indha ayaan soo qabanayaa oo dalka norway joogta in barnaamijkan kusoo dhaweeyo ciid mubaarak ciidul caafiya walaal waa idinka qaaday dhammaan bahda v o a oo adigu aad ugu horreysid waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan iyo dhammaan muslimka ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan adduunka daafaheeda haye soomaalida waa kala baahday midba meel buu ku ciidaya adiga xagee ku ciidaysaa nasteexo anugu insha allah biidnillahi karim waxaan ku ciidayaa magaalada eh, oslo waddanka norway laakiin dee scandinavianko dhan baad ka dhexaysaa adiga qudhaadu eh, waxaa la maalinba meel baa lagaa casumay waxaa lagu leeyahay kaalin eh, sweden ka soo qadee denmark kaalin ka Horta- cashee
horta een, aan kuu sheegay waa runtaa oo been ma aha taasi laakiin waxa ugu macaan markaas ood la qaadatid ciidda maalinta ciiddee weyn ee ilaahay sameeyey waxa ugu qurux badan inaad familkaaga iyo dadka ehel kugu dhow inaad la qaadatid soo maha aad iyo aad aad iyo aad qurux iyo farxad gaaray leedahay iyo farxad ciidga ilmahaaga inaad la qaadatid marka anu maalinta ciidda badi waxaan la qaataa een, een, faamilkayga een, ilmahaygaan la qaataa een, si aan ana markaas farxa- farxadda iyaduna iyaguna ila wadaagaan ana aan marka iyaga ula wadaago wixii xalfada waxaan ka dhigtaa dib marka insha allah maalintaas wiikendiga ku-xigaan leeyahay brogaraamo iyo shooyo laakiin maalinta ciidda ilmahayga gurigayga iyo asxaabteeda iyo faamilkaan la qaadanaya haddii ilaahay raalli ka dhigo waa caasha cabaradan baa xaggaas diiro eegeysa nasteexo maxaad is leedahay maanta ka soo qabso horta horta nasteexo marka ugu horeysa adiga iyo inta kula ciidaysaba ciid mubaarag kula caam wa antum bikhayr sanadkan Walaal, walaal, iyo sidoo kale.
sanadkiisa ciido badan oo farxad le baan noo rajaynaya dhammaanteen Een, dhammaanteen insha allah mar haddii ciid la yidhi idaacadna aan nahay waad ka garan kartaa waxa aan annagu aadka ugu ciidno welibana dee heesahaagu iskuma jiraan hees baa labadeeda baan horta marka ugu horeysa baan nidhi barota aynu ku bilowno gacantaan ku wadanaaba taas horaa usoo horaa usoo qaadanay Weynayaa markaa Een, heesta waxa weeye axmed zakine uu kaa dambayn doonaa hadda la soco marka jawaab badan buu bixin doonaa marka waxaa jecel Haye.
heesta haddaana tumaynin ba horta aan ku bilaabaynaa barnaamijka intaa wax kaleba la eegin
heestaas een, insha allah horta heestaas waa heesta maxaan ku dhaha udubdaxaadka oo ah heesahayga Een, runtii een, maxaa la yidhaahdaa waana heestaan anu aada u jeclahay dee jawaabteeduna waa axmed saki qaaday kana si aan kana sii jeclahay moogta haye marka een, heestaa idin keliya ma jeclan buqoyd la jeclahay Laakiin- ilan laakiin- ilan ilan ma- idinkaad ismaaciilo malaha markii ee, dhex masaki uu iyadana uu soo qaaday mid iyada u dhiganta heestii laba Ah.
qarax bay noqotay iyadoo kugu weyneed bay kuusii laba qaraxda horta een, way sii laba qaraxday laakiin heesta horta markeeda hore een, waxay ahayd hees talantaali ah oo waxaan isla qaadi lahayn abwaankii ka sameeyey heesta ama fanaankii een, cabdiraxmaan gaas oo heer u k aan isla qaadi lahayn marka een, ilaahay baa wuxuu qoray markii dambe inay dhowr sano anoo hayo oo dee isagiina uu waqti aan waqti weynay inaanu meel ku wada qaadno ama aan isku mar duubno ayaa markii dambe fasaxaan ani isagoo isla garanay inaan keligay maadaama aan duubay aan haddana keligay soo baxdo marka labadii beyt way isleeyihiin waxa weeyaan waa heestii beytkeedii baan anigu qaado hore usoo baxday beytkii labaad oo wiilka ayaa markii dambena wax masaki soo qaaday marka een, jawaab bay ka noqotay laakiin markii hore talantaali bay ahayd heestu laakiin dee raggii aad ku talax tagtay sallacale markaad meesha yara eegtid yaa maya intaasuba de rag rag ragga ummadda siday u qaadantay waa kala labo een, de, walaalahayow haye een, waxaa loo qaatay heestii si kalaa laga dhigay mogtahay haye maya dhinaca arooskan ka hadlaya maagis inaad Aa, leedihiin dhinaca dee arooska in aad noogu laakiin talax anuu tagteenna laftir- laftirkiina maagteen idinkaaba shaki geliye hee waxay labadiinu labadiina baasha dagaal yaroo xoogan baa dhexdiina ka socdaa
dad badan dagaalka daga- dagaalka noo dhexeeya maba dhammaadaba wuxuu leeyahay "Se halkaasaad soo taagantihiin war haddaadan tumayn ama aadan tegayn Een, Ah.
wixii jeebka ragga ku jira oo dhan baa intii laydiin daadiya haddana soo taagan tihiin marka dagaalkaas mar walbuu taagan yahay wuxuu ku leeyahay halkaad laabta ku taala anna waan ka tirayaa dee anigu saki baan sugayaa dee naseexi la soco na saki baan sugayaa na khadka soo gelinayaa Na- maydhi mala mar walba annaga idinka sidan la ku horreeyin baa ka xoog badan mogtay meesha haddaad luuqdeeda na yar maqashaysid xaadir walaal waxay leedahay heestu jacaylkan toosin jiray babababam taabaha lada aan ka jiray siniya cirib aan ku siday tan iyo waaga adoogahid tabta rabay gaari waa wuxuu bugu tabanayaye an rabay gaari waa mhm, wuxuu bugu tabanayaa war haddaadan tumaynin tumaynin tumay ama aadan tegaynin tegaynin tegay war haddaadan tumaynin tumaynin tumay ama aadan tegaynin tegaynin tegay taswiir camal baad u taagantahay matiirkii magaalada aad tahay matiirkii magaalada aad tahay jacaylkan toosin jiray tabaha la jiray si iyo cirib aan ku siday taniyo waaga adoga daaraga arigu wuxuu ku tabanaya daaraga arigu wuxuu ku tabanaya Taswiir amal aad u taagantee matiirkii magaalada aad tahay matiirkii magaalada aad tahay matiirkii magaalada aad tahay matiirkii magaalada aad tahay war hadda hadalka ma hiilinto ma hiilinto ama ahadan taga hiilin taga hiilin taga war hadda hadalka ma hiilinto ma hiilinto ama ahadan taga hiilin taga hiilin taga taswiir camal aad u taagantahe matiirkii magaalada aad tahay matiirkii magaalada aad tahay matiirkii magaalada aad tahay matiirkii magaalada aad tahay jacaylkan firin jiray jismiya khayr aan ku waday tashigu kaligii ahaa tarmeen waxa uu kala haalay taageeridii caashaqeen uu tago hooga way jabisay taageeridii caashaqeen tago hooga way jabisay
aad baad u mahadsantaa nasteexo ismaaciilow haddii heestan axmed zaki toban axmed zakina hadday kuwo kale soo daba dhigaan haye halkaanu sheekada ku dhan tahay dee barota iga wersugo marka dhegeystayaashu waxay soo eegayaan markaan sakina soo qabto maya qofkii halkaa ku joojiye Hee.
muxuu axmed zaki ka ogyahay dee xagga dambe sugaan leenahay bahashaan naga dhamaynina ani axmed saki waan ku heshiinay idinkuna waa inaad heshiisaan Ya.
bal horta heesta markaad soo saaraan naseexay markaasaan heshiinaya nagii caashi Ah, maya heesta anagu waan heshin waxaan ku heshino kugu bara arada imad ah barwaqaysta aragtida buda wiilashayda kubusela eegmadahaaga heestaasaan ku heshinayada wow En, nasteexoy gebagabadii inagoo joognaa oo aan kaga mahad celin waqtigaa qaaliga ah En, waxyaabaha kugu layaabka badan xiliyada ciidda aad- intaad qurbaha joogtid maxaa ka mid ah waxaa igu yaab badnaa een, hooyo carruurtii la ciidaysa laakiin aabbihii isagoo magaalada jooga aan ballaaqoon uusan ogeyna ciid tahay in kalaba markaas taa- taasaa igu yaab badnayd maxaa helaa la yidhi dee hoo waxaan arkay hooyooyinka ilmihii la ciidaya oo ha- maalintii ciidda ka horreysay cuntadii iyo macmacaankii iyo dharkii ilmaha iyo dee gurigii daah bedel sariir bedel dee iyadii quruxdeeda cajiib aad yaabaysid markaan aragtid iyadoo maalintii ciidan hooyadii u keliya aad arkaysaa moogtahay markasta waxaad leedahay waxaan weydiiyey dhowr dumarba waxaan weydiiyey warheedha aawe ilmihii een, aabihiina aawe wallahi taleefonkuu naga qaban waayaa lagu leeyahay marka maba ogeyna ciid tahay ha marka ma- maalin bay igu dhacday anugu gabar baan xasuustaa saaxiibo nahay Een, carruurta ani iyadun baa isla ciidsiin jirnay amba gruubkaas waan ka mid ahaye Een, maalintii dambaa waxaan is waxaan idhi dee anugu anugu me anugu waaba ogahayba de anugu meel ma wada degan waddan kaluu degan yahay ilmahayga aabihii laakiin gabar waxaan ku idhi magaaladu la deganaa ma ogtahay haye markaasaan ku idhi een, walaal baan ku idhi een, aaway carruurtaada aabahood misan ciidaha iyo rabadaanka xaafadda asurka iyo ma soo doonta miyaa maxaa khaldan markaase waxay igu tiri walaalay magaalada buu nala degan yahay kow dhe laakiin taleefonkiisiba hawadu ka baxsan yahay ha marka iyada unba hadalka igu dhowr ber baa laga joogay ilaa daris baa noo waan isgaranaye ninkii baan arkay war iidii xaggaa jirtaan ku idhi walaalay iidii miyay dhacday kulaha maba xasuusta maalintaas ma iid bay ahayd marka maxaa heluu leeyahay dee maba warba kama hayo Inay Waxay ciid ka tahay in tahay kaleba.
inuu ismoogsiinayo bay ka tahay ma dabeecad bay ka tahay ma waktigii iyo waayaha kala dilay ilaa hadda waataan jawaabteeda garan lahay laakiin way dhacday waxaan anugu aan u taagnaabay ahayd salaamaad ilaahu anaan iid garan waayen wal horta caashay dee waa la iska garan waaye qurbahan waad aragto maalintu inay ciid tahay iyo in kale aroortii dee inagoo Lama iska soo- dareemayo, waa- Aa, saad iskaga ordaysid dee laakiin iska soo laabtaad ka galla.
ogtahay ismaaciil soo La- ma laabtu inagoo intaynu idaacadaha dhex joogno ee dalkii la hadlayno ee la ciidayno ee haddaad meelaha jasiiradaha iskaga noolaan lahayd caashay inaga laftiina waa layna xasuusin lahaa Ma inay la- ciid tahay ma la ciida la dhihi laakiin lahaa caasha caasha aan wax aan yar kugu daree aye anu waxaan aaminsanahay hooyooyinka soomaaliyeed inay ka agrisan yihiin aabbayaasha soo maaha caruurta sagaalka bilood ca- uurka lagu sido Ha.
soo mas-uuliyad dheeriya maaha aad iyo aad naste Absolutely.
nasteex haddaan inta hore idinku diiday intaa dambe buu laydinla qaadan doonaaye aad baad umahadsantay ciid mubaarak baan ku leeyahay adig iyo caashaba ciid mubaarak baan idin leeyahay ciid mubaarak walaa idinkana sidoo kale aad baana idin salaamaya aad baad umahadsantay wakhtigaa qaaliga caashay horta wax badan baa laga yaabaa dhinaca hablaha inaad meelo badan aad soo helaysay cid ee nasteexindana dee waa tii yaa kugu yar tuurtay marka axmed zaki baan imika haatan khadka si toosa ugu haya aye haddaadan tegayn ama aadan tumayn sidii sidii Wasiirkii sawir magaaladaas.
sidii sawirka aad u taagan tahay Oo, axmed zaki axmed zaki waa lagu dhameeyey waa iska galgalanaysaa mooyaane haa haa Meesh- waxa- waxa weeye meeshaas mataqaanaa warkaagama cashay.
hadhay siday la tahay waxa weeye waxa weeye mataqaanaa cashay ha
een runtii een waxa dhacday een waxa la yidhi een ninku qofka haddaanu aarsan baa la yidhi soomaalidu uur habartiiba ku jiraa bay tirahdaa soomaalidu moogtay aye marka adugu markii dambe waxoogaa waanu ka gelgelanay haddaanu raggii nahay hay marka waxaa Ma muuj- garat.
waxaad muujinaysaa markaa inaad dhalato ood weli uur hooyaada ku jirin absolutely Hay- haa haye inaan weli inaan weli taaganahay haye marka had iyo jeer een een dadka ama dhalinta ama een maalmihii ay heestaas soo baxday baa een qaab kale imat ayay u turjumeen oo aan fiicnayn marka heesku waxay hayduun hees aroos gabadh leh iton oo haddaad jacaylkaagu uu dhab yahay dee waa hoteeladii inaad waaweynaa aroos dhigtaa hoteeladii waaweynaa iyo dee dhulka la hoteeladii yaqaan waaweynaa waa in iyo dee xafladda waa- laisugu haa.
soo baxaa markaana waxaan leeyahay markaan ku keenay yurubeen kusoo taariifiyeen ilaa kireeda ku keenay ha waxaan kugu aroos ilaa soriga kugu soo kaxiyey baa anu jawaabta aad baan uga helay Ay, waxaan filayaa inay halkii hore ku qaboojin doonto marka marka wixii kharash ahaaba haddii lagu soo dhoofay maxaa tumis u haramiyaa dee bal bal ka warramay idinku bal gabadh dhan oo lagu soo tabcay oo la keenay oo waxaan ku yidhi ilaa kirada la keenay ha oo kale iitun maanta maxaa lagu wix lagu tubi lahaa oo lagu soo way kiciyey?
qabtaa waxeediiba calaasha Yeah.
waxeedi way qabtaaba marka soomaalida gabar la soo doono ee reerkii laga yaabo inay boqol halaadoo geela lahaayeen boqolkiiba aabaheed ama reerkeedii loo qumiyo ah gabadha markaa reerku maxay ku dhaqi jireen ah Een, berigii hore dhaqankii hore iyo hadda cashay waan kala duwannahay waxa weeye waad ogtahay oo boqolkii halaad waxaa ka badan maanta marka gabadha la keenay ee waddankii inta laga soo qaado kanada ama maraykan ama yurub la keeno taasaa ka kharash badan dee kharashkii way qabtaaba waxeedi way si qabtaaba dee labaatan caash labaatan kun iyo soddon kun baa lagu soo kaxinaya caashay waa saddex kadinoo waxeedi geela way qabtaa. boqol geela bay Waa- dhaafatay waa marka sad- kun geelay rabtaa waa saddex kadinoo geela cidna ku ogeyn welibana ta ka sii daran marka waa waaya marka waxaa leedahay waa saddex boqol waa saddex boqoloo geela inanta qabtaay waxba ma hare waay waa la xisaabiyey waa hore bal miya axmed haddaad noogu yar luuqaysid een, heestaas waayahay waxay leedahay taariibitiyo soo qaxi taraagiyadii ku siday markaanka taakuleey ilaa toronto ku geeyey miyuu tuunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa haye hadduu tuunkii ku yidhi haye rag baa lagu taagsadaa halka laabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire halka laabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire abaalan taray tuurtaa tee matuwaan laga maarmin baa tahay matuwaan laga maarmin baa tahay
taariibtiyo soqixi taraagiyadii ku siday markaanka taakulayay ilaa torto ku geeyey miyuu tuunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa waa hagaaga barnaamijkaasi aan ugu talagalnay ciidda waxaa wadajir u soo jeedinaya caasha ibraahim aadan iyo ismaaciil xuseen farjar isaga ayaan ugu dambeeyey idaacaddeennii taas ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkan gaarka ah ee aan ugu talagallay laanta afka soomaaliga ee v o eda inay kula dabaaldegto dhegaystayaasheeda faraha badan leh ee daafaha dunida ka dhegaysanaya ee u dabaaldegaya munaasabadan ciidda carrafo halka laabta ku taallay ku taallay